halkani waa laanta afka soomaaliga ee w r adventist world radio oo codka rajada ee loogu talagalay dadka oo dhan dhegeystayaasheenna sharafta leh oo kusoo dhowaada barnaamijyadeennii xiisaha lahaa ay ka koobnaa labada qaybood qaybta koowaad waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caafimaadka uu inoo soo jeedinaya cigaal kadib waxaa inoo raacayaa cashar inooga imanaya buugga nolosha uu inoo soo jeedinaya deeqow daadiyaha barnaamijka maanta waa ismahaan waxaan idin leeyahay dhegeysi wacan waxaa kaloo nasiib wanaag ah oo aannu idinku bishaaraynaynaa inaad maqli doontaan heeso dhegihiina u raaxeeya dhammaanteen dhegaystayaal waxaan idiin rajaynaynaa dhegeysi wacan halkaaad nagala socotaanna waa codka rajada haddii aad inoo heysaan wax talaama tusaale ah fadlan noo soo qora cinwaankayga dib ayaan idinkala socodsiin doonaa balse intiinaan u gudagelin barnaamijyadan xiisaha leh waxaad ku soo dhowaataan heestan caafimaadka waa mid qiimo weyn u leh nolosha guud ee dadka waxaanan idin rajeynaynaa inaad barnaamijkan ka kororsan doontaan waxyaalo badan oo sare u qaadi kara aqoontiina xagga caafimaadka waxaa inoo soo jeedanaya cigaal balse intaynaan u gudagelin barnaamijka caafimaadka aynu u leexano xaggii heesaha kuna soo dhowaada heestan
markii uu doctor david roben aabbihii ku dhacay kansarka mindhicirka aad ayuu u baaba'ay daawo kasta oo la siiyo waxa ay noqotay hal bacaad lagu lisay xaaladdan iyada ah waxa ay dhakhtar david ku khasabtay in uu barto bal waxa sababa ama keena kansarka mindhicirka dadka inta badan ay ku dhacdo daaca qurunka waxa ay qabaan kansarka mindhicirka marka kansarkani ku dhaco dadka waxa ay dhintaan shan sano ka bacdi maadaama arrintani tahay mid lagama maarmaan ah waxa aynu u baahannahay in aynu wakhti siino oo aynu fahanno waxa dhaliyo iyo sida looga hortegi karo cudurkan kansarka mindhicirka waa ka saddexaad marka loo eego noocyada kale ee kansarka ee sida caadiga ah ku dhaca ragga iyo dumarkaba dr robin baaritaankiisii waxa uu ku ogaaday in bakteriya kale nooc ah oo ku jira dadka mindhicirka addig oo cuntaduna si fiican u samayn karin bakteriyada ku jirta mindhicirka dadka cuna raashiinka daharka adag leh sida galleyda uma bedelo xamiitida walax keenta kansarka xamiitida waa dhaacaan ka yimaada beerka waa dareere cagaaran oo ku caawiya jirka dheershiidka subagga iyo baruurta dadka cuna raashiinka qolofka leh sida galleyda mindhicirkoodu waxaa ku dhasha baktiiriyada wanaagsan baktiiriyadan iyada ah uma beddelayso xamiitida walax dhib dhalisa dadka cuna raashiinka noocaas kale ah calooshooda waxa ay si joogto ah u soo saaraysaa saxaro labaatan iyo afar ilaa soddon iyo lix saacadoodba mandhicirka dadka cuna cuntada fudud bakteriyihii waxa uu xamiitida u beddelayaa borotiin abuurta kiimiko taasoo iyana keenta kansarka raashiinka fudud waxa uu muddo dheer ku jiraa mindhicirka marka loo fiirsho raashiinka culus marka qofka waxa uu saxaroodaa toddobaatan iyo laba ama toddobaadkiiba mar tan iyada ah waxa ay wakhti badan siinaysaa walaxihii abuuriyey kansarka in ay wakhti badan ku jiraan mindhicirka daaca qurunka laguu sheegayo waa saxaro adag oo soo marta mindhicirka weyn sida caadiga ah saxaradu waa in ay ahaataa mid qoyan oo jilicsan tan waxa ay fursad siinaysaa in saxaradii soo dhaafto caloosha intii aynu abuurin walxo sun ah xaaladdan waxa ay qaadanaysaa labaatan iyo afar ilaa soddon saacadood wixii aad maanta cunto waa in ay berrito kaa imaadaan kuwani waa sababaha qaarkood ee ay dadka u qaadaan daaca qurunka tan koowaad cunto aan dahar ama qolof lahayn cuntada qolofka leh waxa ay sida xaqin u tahay mindhicirka qolofkan ama dubkan waxaa laga helaa cuntada sida caleenta cagaaran khudradda iyo haruurka qolofkaasoo uu jidhku dheefshiidka karin waxa ay xaaqaysaa wasakhda cuntada fudud sida burka cad bariiska sonkorta hilibka ukunta iyo caanaha ma lahan xid haloosha ku caawin kara saxarada tan labaad khalad ku yimaada dabeecadda caloosha dhaqdhaqaaqa ku yimaada caloosha mar uun waxa uu u keenayaa dabeecadda ah markaa uun in ay dhaqdhaqaaqdo laakiin raashin badan oo aad cuntay ama isbeddel ku yimid calooshaada haddii aad u saxarooto waa dabeecad xun tan saddexaad marka aad jimicsi samaynaysid calooshaadana jimicsi ayay samaynaysaa
sidaan horebaa idiinku sii sheegnay barnaamijka caafimaadka waa mid muhiima marka la eego jiritaanka bini aadamka caafimaad la-aantiisa noloshu waxay gelaysaa khatar waxaan filayaa inaad duuxdeen kana faa'iideysateen waxyaalo fara badan haddaba haddii aad qabtaan su-aal ku saabsan barnaamijka caafimaadka ama aad haysaan talo iyo tusaale khuseeya fadlan nala soo socodsiiya cinwaankayga waxa weeye codka rajada sanduuqa boosta afar laba laba todoba lix nairobi kenya mar labaad cinwaankayagu waxa weeye codka rajada sanduuqa boosta afartan iyo labo labaatan iyo todoba lix nairobi kenya bal haddana kusoo dhawaada heestan
Yeah.
waxaa hubaal ah inaad ka hesheen heestaas haddana kusoo dhowaada casharkii xiisaha lahaa ee inooga imanayay kitaabka nolosha quduuska casharkeenna maanta waxay noo soo jeedinayaa deeqow balse inta ka horeysa aynu dhegeysanoo qasiidani lahamaanka ah ee soo socota
maryamu bigaaba masiixi dhasho markaasaa la yaabo majisay iyadoo ragnu bay malaa'ig dhalaadho markaasay gurugu majisa yahayd markay yuusuf arku kama humayo markaasay caddeeye majisa yahayd iku masiixa muqawir arkeena markaasay caddeeyeen majisa yahayd boqorkii maqlaybaa murugoodayo gacmuhu la yaabay mucjisa yahayd uradii lahaad buu mugdigi dhasho misaxbaa la moodo mucjisa yahayd maqaawirtii markay mudanaan arkeen meel kaalay mareen mucjisa yahayd arilayriciibaa malaa'igku sheegto markaasay diyaarbay mucjisa yahayd garin la geeyo muddo joogaba malaa'igi shaabku mucjisa yahayd maryamo bigraaba masiixii dhasho markaasaa la yaabo mucjisa yahayd
dhegaystayaal mudanow waxaanu maanta idinku soo dhoweynayaa casharkeeni inoo socdo waxaannu baranaynaa wax ku saabsan in diididdii ilaah israa'iil diidday in ay dhammeen misena ay ku diideen si buuxdo waayo in kasta oo maaragtay durafaad ay ku jirtay oy dhibaato ku jirto siba weli waxay ku xirnaan ilaah casharkeenna ugu dambeeyey waxaannu barannay wax ku saabsan ee nolosha cusuban taasoo ayadda ugu dambaysa aan aragnay ee labaatan iyo koowaad cutubka tobanaad aan aragnay laakiin reer bin israa'iil wuxuu ku yidhi maalintii oo dhan waxaan gacmahayga u kala bixinayay dad caasi ah oo muran miiraan ah ayaddaas oon ku dhammaynay casharkeennii ugu dambeeyey waxaannu arkaynaa maanta wax ku saabsan in diidadda ay israa'iilinta ilaah diideen ay ahayn diidad dhan maraha qaar annaga bini aadanku aad iyo aad baan ilaah ugu fogaanaa oo waxaan ku dhex dhunnaa waxyaalaha xaalka adduunku iyo dembiga iyo maaragtay in niyadba aan qabin oo ilaah ku soo noqonno laakiin maraha qaar sidaan dhibaatada ugu dhex soconno waxaa dhacaysa inaan ilaah u soo noqonno oo maaragtay aan yeelanno rajo waayo rajadayn oo dhan xag ilaah baan ka helnaa bal hadda maanta haddayn bilaawno cutubka kow iyo tobanaad kaasoo aan ka arki doonno madaxaasi waxaa waaye waxaanu arkaynaa aayadda koowaad ilaa aayadda tobanaad aayadda koowaad waxay leedahay dee waxaan leeyahay ilaah miyuu horay dadkiisii misena ilaah miyuu horay dadkiisii waa su'aal dadka markay dhibaatoonayaan markay dhibaatooyinka dhex socdaan markay adduunko dhanba uu kor yimaado oo in dadka ilaah adeecsan yihiin qofku waxaa gaaraysa heer uu isweydiinayo isweydiin karo miyuu ilaah asaga xoray muxuu dhibaatadaasoo dhan u dhex marayaa hadduu nool yahay hadduu la jiro hadduu badbaadihiis uu yahay laakiin dhegaystayaal bal aan dhammayno cashar meeshaas aan wax ka baranayna oo tahay ayadda koowaad qaybteeda labaad waxay leedahay ma suurtowdo uu leeyahay bawlos waayo amba waxaan ahay mid reer bin israa'iil ah oo farcankii ibraahim ah oo qalbigii qalbilkii benjamin ah dhegaystayaal meeshan waxayna tusinaysaa in kastoo dhibaato uu saas u dhex maray ma aha macnaha inuu ilaah as ayaga xooray waayo bawlos naftigiisa waa tusaale weyn asaga naftigii israa'iil buu ahaa oo wuxuu ahaa farcankii ibraahim oo weliba qabiilkii benjamin oo dhibaatooyin badan buu dhex maray oo ilaah dadka ilaah buu ka soo horjeeday aayadda labaad waxaan arkaynaa ilaah dadkiisa uu horay u yidhi ma xoorin waayo ilaah dadkiisa horey u yiqiin hadduu xoorin maxay bay dhibaatooyinku ugu dhacaan qaybta labaad ee aayadda labaad waxaan arkaynaa mise mawaydaan aqoon waxa qorninku uu sheegayo eliyas siduu ilaah ugu caawiyey isagoo reer bani israa'iil ka caranayo oo leh rabbiyow nebiyadaadii way dileen oo meelaha allabarigana way dumiyeen oo keligay baa haray oo naftayda naftayday doondoonayaan laakiinse jawaabtii ilaah oo timid isaga waxay leedahay waxaan naftayda ula hadlay toddoba xun toddoba kun oo nin oo aan bacaal u jilba joogsan doonaan meesha markuu ninkani uu ku hadlayay in keligiis uu haray oo naftiis ay khatar ku jirto ilaah ballankiis wuu ogaay waayo asaga keligiis waxba kama ballan qaadin laakiin wuxuu ogay inuu dad badan ka ballan qaaday oo gaarayo intaasoo boqol sida oo kale wakhtigan la joogana waxaa jira kuwo hadal xaray oo nimco lagu doortay sidaas oo kale waxaanu arkaynaa maanta inkastoon dhibaato ku dhex jirno in ilaah weli uu na xoorin uu jiro nimcadiisa ay weli nagu dhex jirto oyna na badbaadinayso waa maxay haddaba wixii reer bani israa'iil doonayeen ma ay helin laakiinse kuwii la doortay way heleen intii kalena waa la engejiyey sidaa daraddee haddii qalbigayna annaga ilaah ka duunno ilaah wuxuu nagu sii daaynaa inaan dhibaatadayna iyo xumaantayna aan ku sii soconno laakiin haddaan asaga dhegaysanno o asaga u soo jeesanno diyaar buu noo yahay inuu naga badbaadiyo waxyaalaha aan maskaxgalka ahayn dhegaystayaal intaas ayaan cashar ku soo koobayaa ilaah ha nagu badbaadiyo casharkiisa maskaxdana ha noo furo intaas iyo nabadgelyo
dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta lahow maanta waxaa intaa inooga eg barnaamijyadeennii aynu hawada idiin soo marin jirnay wakhtiyadan oo kale halka aad inagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga iyo e w r adventist world radio oo codka rajada ee loogu talagalay dadka oo dhan haddii aad haysaan wax talaama tusaale ah oo ku saabsan barnaamijyada aan halkan kasoo baahino fadlan inoo soo qora oo inala soo socodsiiya cinwaankayaga waxa weeye codka rajada sanduuqa boosta afar laba laba todoba lix nairobi kenya mar labaadaan idinku celiyay cinwaankayagu waxa weeye codka rajada sanduuqa boosta afar laba laba todoba lix nairobi kenya barnaamijkani waxaa isku soo dubariday faarax waxaana idiin soo jeedinayay ismahaan xagga farsamadana waxaa inoo haysay masiyamongo intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno waxaynu idin leenahay rabbigu ha idinla jiro